bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoron madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qaabilay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka jabuuti dowladda maraykanka oo ka hadashay duqeyna ay ka fuliyeen shabeellaha dhexe ururka igad oo war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maamulka puntland oo qabtay haweenaya carruur qoysaskooda daaciisha oo baxsanaysay warka dibadana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweyne ruushka oo hanjabaadii trump kadib sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeyno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkoro markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu kubaawna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku qaabilay madaxtooyada qaranka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka aynu walaalaha nahay jabuuti ahna madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka kaaf iyo xubin ka tirsan guddiga fifa viva consual suleymaan xasan waaberi madaxweynaha ayaa muujiyey sida soomaaliya ugu faraxsan tahay ka mid noqoshada xubinimada fiifa ee jabuuti wuxuuna sidoo kale sheegay inay ka go-an tahay isdhaafsiga khibradaha xiriirka noocyada kala duwan ee ciyaaraha kulanka uu madaxweynaha la yeeshay suleymaan xasan waaberi waxaa ku weheliyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale guddiga madax bannaan ee doorashoonka qaranka ayaa degmooyinka axmed rajab cabdicasiis waaberi ka daafuray diiwaangelinta dadweynaha abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta degmooyinka axmed rajab cabdicasiis iyo waaberi ka daafuray diiwaangelinta dadweynaha ugu horreyn diiwaangelinta ayaa ka bilaabatay degmada xamarjijab waxaana isugu yimid dadkii ugu badnaa iyagoona ka kala yimid waaxyaha ay ka kooban tahay degmada shacabka ayaa marayey nidaamka diiwaangelinta ee uu dejiyey guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo sohdimaha dadka safafka dheerdheer ugu jiray in la diiwaangeliyo ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo dareenkooda cabbiray maantaabaan ugu horreeday aniga codkayga oon aan shirhado si fiican ula baxayda oo aan soo galaba kaararka codbixinta aan soo doonto waxaan dooranaynaa insha allahu markaan aragno dadka oo musharaxiinta kaana jiraan waa ku qanacsantaan dooranahdilay taariikhda kun sagaal boqol lixdan sagaalka wixii ka dambeeyey doorasho kama dhicin dalka hadda waxaan u dareeray doorasho qof iyo coda qof walba codkiisa inuu ku soo saarto guddoomiyihii uu rabo xildhibaankii uu rabo ayaan diyaar u nahay guddoomiyaha degmada xamarjijab ismaaciil maxamed ayaa sheegay in degmadiisa ay isu diyaarisay doorashooyinka golaha deegaanka reer xamarjijab ayuu tilmaamay in maanta ay bannaanka ay u soo baxeen inay isdiiwaangeliyaan
arrinta doorashooyinka isdiiwaangelinta maanta iyo degmada xamarjab ay ka bilaabatay si wanaagsan in u socotaa dhammaan bulshada ku dhaqan reer xamarjabna waxay diyaar u yihiin awalkoorna u heelanaayeen inay ka qayb qaataan arrintan doorashooyinka ku saabsan gaar ahaan jayska koowaad oo isdiiwaangelinta reer xamarjab hadda way soo wada baxeen inta dhimanna waxaan leeyahay ka soo qaybgala isdiiwaangelintan
waxaa loo gudbay xarunta degmada cabdicasiis oo ay ka socotay isdiiwaangelinta dadweynaha shacabkii isdiiwaangelinayey ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday farxad iyo in ay ku qanacsan yihiin nidaamka dalkuu aaday ee doorasho qofi cod qaar ka mid ah dadkii isdiiwaangelinayey ayaa dareenkooda cabbiray runtii farxad bay noo ahayd maanta xilli hore oo aroora inaan halka soo istaagnay annagoo rabna inaan registrationka marno ee diiwaangelinta si aan birri u noqonno muwaadiniin codkooda dhiibta ku codeeya cidda ay markaas u gartaan inay noqoto cidda hoggaamin doonta gobolka iyo degmada waxaa sharaf iyo ah inaan maanta aan naqday muwaadin soomaaliyeed oo doonayo deegaankiisa iyo degmadiisa inuu doorto mase la doorto qaftii oo wadda degmada maamul lahayd marka sharafay ii tahay waxaana ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gaarsiiyey in la gaaro doorasho qafi cod ah de anaga weligeena ma arkin intaasoo sana ah inta aan jirna aan nool nahay kolley aan kusoo barbaarnay meeshaan aan kusoo kornay ma arkin la dhahayo dee codkaaga baxs qabkaarta dooro jaanis aa u aragnaa jaanis weyn weynna waa tahay soo waa faa'iidaysanayna insha allah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada cabdicasiis xuseen nuur geesey ayaa sheegay in laga soo gudbay xilligii siyaasiga loo xayirnaan jiray dalkana uu aaday nidaam dadweyne reer cabdicasiis waxaad indhahaada ku aragtaan waa kuwa ayagoo faylkii ku jiro ayagoo maxaan ku yidhaahdaa codaynaya ayagoo runtii doonaya mustaqbalka gacantooda inay ku cilbaxaan oo codkooda qofka ay doonayaan ay u codeeyaan islamarkaana ay u gartaan inuu halkan guddoomiye ka noqon doono iyo ku-xigeenadiisa tan kale waxaan rabaa in magacaawis wax la yidhaahdo ay soo afjarantay dadweynuhu ay ku xidhan yihiin wax kasta dadka qofka ay doortaan inuu halkan wax ka noqonayo
sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxay ka socotay xarunta degmada waaberi ee gobolka banaadir dadka reer waaberi ayaa muujiyey dareen ay ku doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod maanta waxaa waaye lama soo koobi karo ma la soo koobi karo maanta sidaan ahay maamucoley oo ah qof waayejoog ah kana soo qayb qaadatay doorashooyinkii dadweyne ka hor inta uusan dhicin qaranjabkii soomaaliya maanta waxay tilmaamtay inay kaga dhigan tahay maalin weyn dibna ay u gelayso xasuuso hore mar dhow waxaa igu dambaysa maxamed seed ka bacdi kaarba qaadanin labay duluqay ahayd waa la iska dardarayle codna ma dhiibanaynin laakiin maxamed siyaad waa dhiibanaya codkayga si farxad leh si farxad leh reerreen leh qosol la dheel leh markii la sheegay ilaa xalay iyo habeen laa habeen hore xaafadaydaan ku dhex dheelayna anaya ilmahayga wiilashayda gabdhahayga duq iyo doosaan cunaa doorasho iyo cod iyo cof waa jecelnaa waana rabnaa waa kaa guddoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa ku ammaanay shacabka degan degmada waaberi sida ay ugu diyaar yihiin diiwaangelinta dadweynaha wuxuu sheegay in doorashooyinka golaha deegaanka ay si muuqata ay ugu qayb qaadan doonaan shacabka waa beri fursada anoo ka faa'idaysanayo waxaan u baaqayaa diiwaangelinta inay ballaabatay ayna sii socon doonto ay isku soo baxaan siday maanta u soo baxeen ay diiwaangelinta ay ka qayb qaataan siday codkooda qofkay doortaan hadhow ay maxaalaha u doortaan runtii maanta maalinta ugu horreydo waaye dadka aroortii ay yimaadeen meeshan adcaddeeda zaa'id waaye waxaa hadda dalabnay teendhooyin in inta halkaa aan ka aan ka dhisno marka waxaan rabnaa waxyar kadib taaldhooyinkii aan halkaan ugu samayn doonaa si qoraxda ay ugu gambadaan dadka hadduu alle insha allah maraykanka ayaa ka hadlay duqeyne uu ka fuliyey shabeellaha dhexe axmed maxamed ayaa inoo faahfaahinaya dowladda maraykanka war qoraal ay soo saartay ayaa waxay kaga hadashay duqeymo xoogan oo laga fuliyey gudaha dalkeena soomaaliya gaar ahaan degmada aadan iyo bale gobolka shabeellada dhexe qoraal ka soo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in maraykanka uu howlgalo dhanka cirkahiyo uu ka fuliyey deegaano hoos yimaada degmada aadan iyo bal halkaasi oo ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha al-shabaab islamarkaana duqeymahaasi saraakiil dhowrahay loogu dilay sida lagu sheegay qoraalka iyadoo la kaashanayo dowladda federaalk soomaaliya taliska maraykanka iyo africom waxa uu fuliyey weerar xagga cirkahi oo ka dhanahay dagaalmayaasha al-shabaab kaasi oo laga fuliyey deegaano hoos yimaada degmada cadaybaal ee gobolka shabeellada dhexe qiimeynta hordhac ahaa ee la sameeyey ayaa lagu sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray dad rayid ahi balse fariisimo iyo xarumo al-shabaab ay ka samaysteen degmada cadaybaal iyo weliba deegaanada hoos yimaada lagu burburiyey howlgalkaasi sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda maraykanka gaar ahaan waxdeeda afrika al-shabaab waxay caadaysteen ama ay xoojiyeen rabitaankooda ku ah inay weeraraan ciidamada maraykanka ee ku sugan geeska afrika iyo weliba saldhigyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada dalkeena soomaaliya taasi ayaa keentay in mar weliba weeraro iyo weliba duqeymaha xoogan lala eegto dagaalmayaasha al-shabaab ayay sii raaciyeen qoraalka ka soo baxay africom africom waxa ay sii xoojinaysaa islamarkaana ay taageeraysaa howlgallada ka dhankahi dagaalmayaasha al-shabaab kaasoo looga fulinayo gudaha dalkeena soomaaliya iyo weliba dowlada kale dariska la-ah ayaa lagu yidhi qoraalka maraykanka sidoo kalena waxaan sii joogtaynaynaa mar weliba in dowladda federaalk soomaaliya ka garabsiino dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo dalka oo dhan looga saarayo saacadii lasoo dhaafay dagaal xoogan wuxuu ka dhacay deegaanka mabaax ee hoostaga degmada cadaybaal halkaasoo saraakiil fara badan oo dagaalmayaal al-shabaab ahay iyo weliba xubno dagaalmayaal ahay oo la socday lagu dilay weliba wax oo rasmi ah kama soo bixeen dhanka dagaalkaasi kaasoo ku aadan dowladda federaalk soomaaliya inay soo saarto balse saraakiisha al-shabaabna ku dhowda ma aysan ka hadleen dagaalka ka dhacay deegaanka mabaax ee hoostaga degmada cadaybaal ururka igad oo war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya cabdicasiis siciid ayaa warkan inuu eegayaa urur goboleedka igaad ayaa waxay ka hadleen xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo arrimaha ku aadan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha mucaarid iyo qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka war-saxaafeed ka soo baxay urur goboleedka igaad waxaa lagu sheegay in igaad ay soo dhoweynayso qorshe kasta oo lagu hal abuurayo wadahadallo toosa oo dhexmara dhinacyada siyaasadda kuwaasi oo ka wada hadli kara waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin urur goboleedka igaad waxay sheegeen in saamiliyada siyaasadeed ee soomaaliya iyo madaxda soomaalida iyo kuwa dowlad goboleedyadaba laga rabo inay diiradda saaraan inay yeeshaan wadahadallo dhab ah kuwaasi oo dhabaha u xaaraya in lasoo afjaro khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeyey saamiliyada siyaasadda iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya war-saxaafeedka waxaa lagu yidhi igaad waxay soo dhoweynaysaa in fursad la siiyo saamiliyada siyaasadda si ay u helaan fursad ay ku hor fadhiisan karaan madaxda soomaalida loona bilaabi karo wadahadallo midho dhal ah oo wax dhisaya taa ayaynu taageeraynaa soomaaliya waxay u baahan tahay inay ka baxdo xirnaashiyaha siyaasadeed in xal la gaaro si soomaaliya u guulaysato ajendayaasha qaran ee ku aadan nabad dhisida wadahadallada iyo sidaasoo kale xasilooni waarta oo soomaaliya ka hana qaada war-saxaafeedka ka soo baxay urur goboleedka igaad sidoo kale waxaa lagu yidhi dhammaan dhinacyada waxaynu ugu yeeraynaa inay isxakameeyaan hadallada xarafta la joojiyaan diiradda saaraan sidii wadahadlo dhab ay u yeelan lahaayeen loona soo afjari lahaa waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin miiska wadahadalkana laysugu imaan lahaa urgoboleedka igaad waxaa ka go'an mar weliba in la gaaro heshiis dhaba kaa ayaa xal u noqon kara dadka soomaaliyeed ee wajahaya xaaladaha bilaadantinimo ee adag iyo sidaasoo kale dagaalka kaga imaanaya maleeshiyaadka al-shabaab si kastaba ahaatee ururgoboleedka igaad ayaa muujiyey walaacooda ku aadan weerarada soo cusboonaada ee shabaabku ay ka bilaabeen gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaana igaad ugu baaqday madaxda soomaalida inay wadahadallo yeeshaan xalna la gaaro si ajendo qaran looga yeesho oo mid ah dagaalka al-shabaab nabad dhisida soomaaliya iyo sidaasoo kale sidii loo sii amaqaadi lahaa arrimaha doorashooyinka xalna looga gaari lahaa khilaafka taagan ciidamada puntland ayaa badda ka soo qabta caruur iyo haween oo u dhashay syriya iyo yemen oo ka baxsanayay deegaanada puntland haweenkai carruurta ayaa la aaminsan yahay in ay yihiin qoysaska agagixisada lagu dagaalamayo bururida almiskaad kuwaasoo baaris lagu wado maalmihii u dambeeyey xoogaa soo baxaya ayaa sheegay in kooxda daacish ee isku dayay in ay inay u baxsadaan dhinaca yemen iyadoo ciidamada puntland feerjignaal ku jireen weerar ayaa sheegay in dumarka soomaali u badan yihiin iyadoo iyadoo haddana baaris lagu hayo halkaad naga dhegeysanaysaana waa ra-idu ujar markana warka dibadda madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa soo jeediyey wadahadal dhexmara dalkiisi iyo ukrein markii ugu horreysay tan iyo markii uu dagaalku bilowday madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa isna dhankiisa ku adkeysanaya in ukrein ay diyaar u tahay wadahadal kasta oo lagu joojinayo weerarada lagu hayo dadka horeydka ah labada hogaamiye ayaa wajahaya cadaadiisa ugu imaanaya maraykanka oo uu ku hanjabay inuu joojin doono dadaalkiisa nabadeed haddii aan horumar la samayn ruushka iyo ukrein ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin dheeraad ah kadib xabad joojin soddon saacadood ah oo loo sameeyey ciidda masiixiyiinta ee easterka taasoo ay ku dhawaaqday moscow dhowaan dhinac walba wuxuu dhinaca kale ku eedeeyey inuu jebiyo heshiiska isagana fa-aantiisa ukrein waxay ka qayb qaadan doontaa wadahadalada maraykanka iyo wadamada yurub arbacda london ayuu yiri sinaleski wadaxaajoodkan ayaa daba socda kulan ka dhacay magaalada baris toddobaadkii hore kaasoo maraykanka iyo wadamada yurub ay kaga wada hadleen sidii loosoo afjari lahaa dagaalka muddada saddexda sana ah ka socda dalkaasi ukrein putin oo la hadlay telefishinka qaranka ruushka ayaa sheegay in dagaalku uu dib u bilowday kadib markii uu hakata ku yimid saacado xabad joojin ah kadib wuxuuna sheegay in moscow ay u furan tahay qorsho kasta oo nabadeed ayna filayaan in kiyevna ay diyaar u noqoto arrintaasi akhyaarta ina dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibadaba caba inaga soo gaadhay waa naga intaa ciduu warkayaga seegana waxay diib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay royda jowhar sidaas iyo salaamaad min kulli aafata